sawirkii toman iyonai toddobo daa'uud yaa walaale kiwaali bogor falastiiniyiintii dhammaantiyood yaa walaala dagaalameen israa'iil wayna areen boqorkii sool wiilshay oo la araaw yonathan yaa intiila ka dilay la fadaay markaas ba'dishay yaa daa'uud walaalinka weeli bogor israa'iil wayna andhisi magaalo caasimad oo magaageed la araaw yeruusaalem madii eebbahey la hadali dadka oo dhan inta daa'uud anseedan oo boqor ka weelaan yaa walaala arag nin boqornimadaba aan ogolayna inay reer bani israa'iil aan nogoto markaas yaa eebbahey wala arag ani boqor wiin yaa koo weelee adduunyada oo dhan yaana hukumaase daa'uudna sidaas yaa kinogodi boqor wiin maddii boqor wiin usinogodi yaa sidaas kibaaba'een